kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey dalada caafine oo ah madal ay ku mideysan yihiin xarumaha caafimaadka sida gaarka loo leeyahay waxaana kulanka lagu diiwaangeliyey goobaha cusub ee caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho iskudubaha dalada caafine maxamed cabdi ayaa sharxaad ka bixiyey waxyaabaha uu qabto daladan asigoo sheegay in qorshaha uu yahay tayeenta adeegyada caafimaadka ujeedada iyo asaadka ugu weynee daladan ay waxay tahay in ay midayso bahda caafimaadka gaarka loo leeyahay oo ay noqoto meel ama saldhig ay isugu yimaadaan ay ku wada qabsadaan iyo dhisida aqoontooda iyo tayeynta caafimaadka adeega ay bixiyaan bulshada ay siiyaan iyo in la siiyo maaragtay tababaro iyo maaragtay horumarin ku saabsan adeegyada ay bixinayaan iyo tayeynta aqoontooda iyo nidaamyada shuruucda caalamiga ah ee principleska in loo dhiso maanta xafladiida qabtay ama eventigii maanta la qabtay wuxuu daaraa in xubno fara badan oo lagu diiwaangeliyo ilaa soddomeeyo xubnood ayaa iska diiwaangelisay oo cusub marka daladan waxa weeye dalad ee u dhexaysa bahda caafimaad gaarka loo leeyahay oo dhan kalana shaqaysa horumarintooda qaar ka mid a agaasimayaasha isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa ka hadlay muhiimadda kulankani
caafinadna platform intaan ka weyn ha qabato si dad badan ayagana ay u ogaadaan dadka hadda ka maqanna ayagan waxaan ku boorinayaa in maxaa la yidhaahaa ay kusoo biiraan si hal meel loogu wada jihaysto oo maxaa la yidhaahaa bulshadeennana wax badan oo fiican aan u qabanno annagana aan isxog ogaan waxaa laga yaabaa isbitaalada maanta inay isu agyaalaan laakiin isbitaal isbitaal xog og inuu yaryahay marka wax badana looga faa'iidaysan karaa
waxyaaba badan oo kaleo aan talahaan usoo jeedi lahayn waxaasoo kalena insha allah maantana waa ku daraynaa marar kalena insha alla waa la heli doonaa laakiin guud ahaan mashruuca hadda laga hadlay iyo midka ay caafinad hayso waxaan leeyahay bahda caafimaadka muhiima u yahay sababtuna waxay tahay bahda caafimaadku waxay ka mid tahay
kulankan ayaa ahaa mid diradda lagu saarayay horumarinta iyo xoojinta adeegyada caafimaadka dalka